barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban herarka efyemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin khamiis ah waana afar iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid ah magaalada cadaado oo laga hirgeliya xarun haweenka dhallinyarada lagu baro agabka dhaqanka faa'iido weyn ayay dadka u leedahay raarka waa la iibiyaa waa lagu seexdaa dhiisha caanaha lagu shubtaa xaariinka badarka ayaa lagu mataqaanaa lagu kala haadiyaa kasha iyo mooyaha waa lagu tumaa aqalkana waa la harsadaa asagoo dhirtii aqalkuna dhirtii uu ka kooban yahay waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaraah oo ka warramaya sida uu xirfaddiisa ugu shaqo galay islamarkaana noloshiisa ay wax uga tartay kaalmihii heesa ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka dhallinyarada
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaan iyana ka maqnaan doonin marka horese ku soo dhowaada warkii dunida qarax ismiidaamina ayaa saaka ee aroortii ka dhacay xarunta iskuul buliisiya ee magaalada muqdisho tirada dhimashada ayaa hadda maraysa toddobiyo toban askari halka dhaawacana la sheegay inuu intaasi ka badan yahay qofka isqarxiyey ayaa la sheegay inuu watay labiska ciidanka booliska islamarkaana uu gudaha u galay xerada waxaana la sheegayaa in uu qaraxa la beegsaday ciidan gaardinayey askarta dhimatay ayaa u badnaa ciidamada laanta canshuuraha waxaana ku jira sarkaal darajadiisa ay ahayd kabtan qaraxa ayaa ka dhacay barxadda weyn ee genaraal kaahiye robert muller oo ah horkacaya baadhitaanka faragelintii ruushka ee doorashadii maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa guddida garsoorka ee u xil saartay hawshan ka helay codka kalsoonida oo xoogan arbacadii shalay rod rosentin oo ku-xigeen ka xeerlaaliyaha ah ayaa rod rosentin oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha oo magacaabay robert muller ayaa bishii may kadib markii madaxweyne trump uu shaqada ka eriyey james comi ayaa ahaa agaasimaha sirdoonka ayaa garab maray dhaleecayn ugu imanaysay jamhuuriga oo ahayd in golaha baadhitaanku ay wadaan amaba ay wada noqdeen qaar ka soo horjeeda kooxda trump rostantin ayaa magacaabay muller kadib markii xeerlaaliya jeff sessions uu iska badbaadiyey eed ahayd inuu u adeegay kooxdii ololaha madaxtooyada ee trump guushii uu musharaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga dag jones uu ka soo hooyiyey talaadadii doorashadii ka dhacday gobolka alabama ee dalkan maraykanka ayaa gelgishay siyaasadda golayaasha aqalada capital hill libinta uu doorashadii alabama ka gaaray dag jones ayaa ka dhigan in farqiga coddheerida ah ee ay xisbiga jamhuuriga kaga sarreeyaan hadda golaha sannadka uu soo yaraaday taasoo ciriiri gelinaysa meelmarinta ajendayaasha siyaasadda ee sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka uu uga baahan yahay madaxweyne trump inuu marsiiyo aqalka sannadka hogaamiyaha golaha sannadka laga tirada badan yahay jack shumer oo hadda oo ah nin laga soo doorto gobolka new york ayaa sheegay in xaalkooda uu hadda u muuqdo inuu hagaagsanaaday daraasad cusub oo ay maalgeliyeen midowda yurub iyo jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hub badan oo dalalka reer galbeedka iyo dowladaha khaliijku ay siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya siiriya in hubkaasi uu gacanta u galay kooxda daacish hubkan ay daacish ka heleen jabhadaha kale ee reer galbeedka iyo khaliijku ay taageeraan ayaa aad uga badan hubka ay kooxdu ka hesho dagaalada ay ku guulaystaan warbixintan oo ka kooban laba boqol iyo laba bog ayaa si faahfaahaan uga warantay arrintan duhur cano wanaagsan mar kale dhegaystayaal ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a ee dhallinyarada maanta haatanna cadaado magaalada cadaado waxaa laga aasaasay dugsi ay haweenka dhallinyarada ahi ku bartaan noocyada agabka kala duwan ee dhaqanka xaawo abtidoona kaadiye oo ah haweenayda xaruntan yaglaashe ayaa v o eda u sheegtay inay wax badan ka samayso dhirta iyadoo islamarkaana dadka ku boorisay inaan dhirta la jarin waxaa xaawo magaalada cadaada kula kulmay islamarkaana waraystay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
aad iyo aad ayaan wariyaha u salaamayaa cabdiwaaxid dhammaanna waxaan salaamayaa shaqaalaha v o eda cabdiwaaxid aad iyo aadaad u mahadsan tahay waxaan u aas-aasay horta dhaqankii waa guuray maadaama uu dhaqankii guuray oo hooyo walbaaba iyo gabar walbaoo dhallinyaraa iyo aabbo walbaaba jeeg iyo bac ayaa caanihii lagu siiyey dadkii caafimaadkiisii baa xumaaday aad iyo aadaan uga murugooday waxaan aas-aasay iskuul barashada farshaxanka samsam burburkii muddo wax yar ka dambaysa marka noocyada hidaha iyo dhaqanka ee halkan aad hablaha ku bartid noo kala sharaxba
waxaa ka mida sharaxaad yar baan kaa siinaya waxaa ka mida raarkii dhiishii xaarinkii qufaddii qufadda si fiican soomaalidu uma taqaano cawna waa laga sameeya qabana waa laga sameeya dunna waa laga sameeyaa waxa weeye unsiga ayaa lagu shubtaa qufadda xaarmahana waad garanaysaa raarka waad garanaysaa dhiilaha waad garanaysaa waxyaalahaasoo fara badan daabicii derintiyo cow ah waxyaalo fara badan
noocyada faa'iidada ay leeyihiin alaabtan hadda aad samaynaysid
faa'iidada ay leeyihiin waa hiddihii iyo dhaqankii soomaaliya ay ku dhaqmi jirtay aabbayaalkeen awoowayaalkeen ayeeyaalkeen wixiina soo barbaariyey oo dhan waxay ku dhaqmi jireen weeye aqalka waad garanaysaa aqalku wuxuu aqala noo dhisan markii aan hidaaya dhaqanka aas-aasnay burburkii kadib waxaan aasaasnay aqlo fara badanaan samaynay qaar xamaraan ka samaynay qaarna cadaadaan ka sameeyey qaarna hadda waxaan rabaa inaan meelo kale ka sameeyo waxa aan ka wadnana dhaqankii inuusan guurinaan rabnaa oo hidaha iyo dhaqankii soomaaliyeed dib loo soo celiyo aqalkana waa garanaysaa de waxa uu ka kooban yahay
dadku waxay inta badan sabab uga dhigaan in laga guuro hidaha iyo dhaqankii oo la isticmaalo qalabkan kale diyaarsan in dhirtii la nabaad guuriyey oo dhir aysan jirin arintaa ka wara dadka qaba
aad iyo aad baan uga xunnahay dhirta in la nabaad guuriyo meesha kuma jirto waad garanaysaao udubku waa udubku waa dhir dhigtuna waa dhir dhiisha la tola waa dhir xaarinka waa dhir geed qaban layaraa xaarinka laga sameeyaa udubkana udbahana waxaa laga guraa geed mataqaanaa dhirta ugu dheerdheeroo mataqaanaa udbaha laga gurto dhigtana waxaa laga sameeyaa maqaar iyo geed in la nabaadguuriyaana aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana ku boorinayaa dadka soomaaliyeed inaan dhirta la jarin alaabtan markii la sameeyo ma la iibgeeyaa oo faa'iida si looga helo oo dadku noloshooda ugu dabooshaan horta xilli xunoo abaarahaa la soo maray oo dhir waa la waayey dhir waa la waayey xilli abaara ayaa la soo maray laakiin faa'iido weyn ayay dadka u leedahay raarka waa la iibiyaa waa lagu seexdaa dhiisha caanaha lagu shubtaa xaariinka badarka ayaa lagu mataqaanaa lagu kala haadiyaa kasha iyo mooyaha waa lagu tumaa aqalkana waa la harsadaa asagoo dhirtii aqalkuna dhirtii uu ka kooban yahay intii iskoolka uu furnaa imisa hablood ayaa waxbaratay oo ka faa'iiday dad fara badanaa ka faa'iiday gabdho fara badan aa ka faa'iiday hadda kuwaa maxay qabtaan waxay qabtaan waxbarashadii ayay intii anugu aan soo maray soo baray ay dadka dib wax u sii baraan
qalabkii inay farsameeyaan oo ku shaqaystaan ma jirtaa aad iyo aad dembiishiyaa ka mida oo wax lagu qaato caaga mar laga sameeyaa dembiisha qaar mid waxaa laga sameeyaa caw mid waxaa laga sameeyaa bahalkii ahaa bahal kaloo mataqaanaa dun ah waxaa laga sameeyaa cayngeriga waxaa laga sameeyaa bacda xataa waxaa laga tolaa bacaha caadiga oo qashinka ta la biir raaciyo oo la jeexjeexo xasiiga lagu tolaa xaarinaa kasoo baxaa waxaa kasoo baxaa santar waxaa ka soo baxaa xaari ee bahalkii ahaay qufad waxaa ka soo baxaa waxyaalo fara badan
qalabka guryaha lagu qurxiyo ka war iyaga
qalabka guryaha lagu waxaa ka mida kibdaha yaryarka waxaa ka mida babisyada waxaa ka mida wax yaryaroo la toloo qurxa badan oo mataqaanaa farshaxana oo isdhaafdhaafa oo sida fiidi u tolan waxyaalo fara badana ka mida waa hagaag dhegaystayaal taasi waxay ahayd xaawo abtidoona kadiye oo ah haweenay magaalada cadaada ka yegleesha amaba ka aasaastay xarun haweenka dhallinyarada lagu baro agabka dhaqanka waxaana magaalada cadaada ugu warramaysay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington shaqola-aantu waxa ay ka mid tahay caqabadaha haysta dhallinyarada soomaalida ah iyadoo dhallinyaro tiro badan aanay helin fursad ay ku shaqeeyaan kadib marka ay waxbarashada sare soo dhammaystaan koobnaanta xirfadda ayaana la tilmaamaa inay qayb ka tahay waxyaabaha loo dacal saaro in ay ku adkaato helitaanka fursadda shaqo hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro ku shaqaysta xirfado gacanta islamarkaana noloshooda ku dabara xasan yarow xasan waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso kaga xoogsada farsamada gacanta waxaana uu u waramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
waxaan qabtaa shaqadaas aan qabtaan ka shaqaystaa bartaasaan samaystaa midyahaasaan tumaa soofaasaan midi ka dhigaya hadda arkay sab ku jiro midyaan ka dhigaya alna mastaan midyahaasaan afeeya oo aan maaragtay aan dadkao dhan baan u shaqeeyaa magaalada dhan baan u shaqeeyaa magaalada boosaaso khasatan ilaa iyo meel kasta laga yimaada ilaa garow dadka joogo baan u shaqeeya adiga reer puntland baan u shaqeeyaa alxamdulillah marka shaqadeed aad bay u fiican tahay
shaqadan waa mihidii soofeynta suuqa hilibkana waa u dhowdahay bal iga war suuqa hilibka wallahi maasha allah suuqa hilibka maalin walba waan u afeeyaa koox koox baan ugu afeeyaa meena sida ciyaaryahan la maragtay koox koox maalin walba koox baan afeeyaa midiyaha marka waxaana laga keenaa midiyaha badana waxaa laga keenaa suuq weyn baa laga keenaa kawaanada hilib moqolso suuq yaalo dhan baa laga keenaa midiyaha marka meel kasta suuqa ku yaala laga keenaa waxaa kaloo laga keenaa ii sheeg magaalooyinka garow hataa midyaal laga keenaa aan ka sameeyaa ilaa laasaanood baan midyaal laga keenaa meel walba adii laga keenaa marka waa nin waxaa noqday aan ku caanbaxay midiyaha suu inuu sameeyo afayntan lagu maashta anaa ugu sarreeya afaynta magaalada waayahay bal waxaad iga horta qaab nocee marka midida loo sameeya midada waxaa loo sameeya midada hata waa soo martay soofaha dabka ku jiro hadda midi baan ka dhigaya midi suqaar baan ka dhigaya midi suqaar weyn baan ka dhigaya suqaarka lagu jajaraa oo manax udheelada baan u samaynaya qaadooyinkii baan samaynayaa midda guritaankaan samaynaya midda kale waxaan samaynayaa oo karaska raashinku lagu kariyo marka de alxamdulillah rabbil caalamiin waa weeye jafooyinka baangadaha waan sameeyaa oo oo maaragtay hilibka lagu lagu jarjaro oo lagu jibiyo baan sameeyaa alxamdulillah qoryaha wax lagu sameeya faaska lagu lagu jibiyaan sameeyaa alxamdulillah adiga biraha kale oo lagu jeexo baan sameeyaa alxamdulillah adiga wax badan baan qabta adiga warshadan baan ahay socdo xasanow goormaa xirfaddan bilowd xirfadaan waxaan ka shaqaynaya xirfadaan waxaan kusoo bartay etoobiya dadkan farsami yaqaanadaan ka bartay ilaahay baan aniga u kaalmeeyey manaha waan mana waxaan sameeyey marka kaabarta kaa badi kaabarta kaa badi camal waana marka ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin farsamadeyda waxba isar raabi alxamdulillah aad baan ugu shaqaystaa waan ku lanahay weliba reerkayga iyo familkayga ma ka beelaa marka maxaa lacaga ka qaadaa dadka dadka mindiyaha afaynta waxaan ka qaadaa kuwa cusub mindiyada cusubada lasoo iibiyo waxaan qaadaa toban kun tan kale lix kun tan weyn oo suqaarka labaatan kun intaasaan qasa mindiyaha saasay kala baxaan tan geela hilibka geela lagu gadana waa labaatan waa toban kun oo shilinka soomaaliga shilinka soomaaliga ah waaya bal maxaa hiigsanaysaa marka waxaan heshinaa nolosheeda aabahay guri baan u dhisay hooyaday guri baan u dhisay walaalahay guri baan u dhisay anigana habrartay hata guri baan u dhisay aniga guri baan guriba hadda wadaa aan kii ugu dambeeya haddan wadaa aniga aan laba qol hadda ugu dambeeya haddan haddaan wadaa alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku ladnahay ilaahay naxariistiisu waaye marka shaqadan baad intaasoo dhan ka qabatay shaqadan oo intaasoo dhan baan qabtay guryaan ka dhistay haddana guryaan sii dhisaya waa wadaa weli alxamdulillah dadku see u arkaan marka shaqada halkan fadhido dadka shaqada waxay u arkaan anagoo shaqadan ka shaqaynaya waxay u malaynaya inuu dadka ka liito laakiin ma oga dadka oo ka sarreeya ma fahantay marka shaqadan shaqo aad u fiican weyn waxaan dhihi lahay dadka oo shaqadan hadda waxaa laga yaabaa dad badan oo shaqadan ka faanaya oo dhahay shaqadan waa bari waxaas dhahay oo kabaad hadhow wax kuweydiinaya kushaaxaad kugu imaanaya ba jiro marka waxaan idhahnaa barta baro hadda rabta shaxaad waxba lagu meelee barta farsamada soo baro saasaan idhahdaa marka waxaa weeye dadkiina way caynayaan wayna kuu soo shaxdagaya dadka intaasaa bay la yaab leh marka waxaa weye atixaan weeye marka alxamdulillah maxaa ku kala duwan tihiin marka midiyaasha laga keeno dibadaha iyo kuwa adigu samaysa kuwa dibadaha laga keeno waa jabaan way afbeelaan ismarkiiba laakiin kuwa aniga aan samayno sakiin bay mar walba adaan waa lagu shaqaystaa alabariga lagu qashaa wax walba lagu samaystaa waa tahay maxaa qorshe ah oo hadda aa higsanaysa waxaan higsanaya insha allah nolol wanaagsan maan adduunka waxaan ilaahay waa ii nimciyey alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaya adduunka ilaahay waa igu nimciyey ilahay naxariistiisa ma garanayo naxariista ilaahay waa isiiyey ilaahay barwaaqo u isiiyey aakhirna waxaan weydiisan ilahay ka weydiisanaya inuu namac kale namacda aakhirna ilah- inuu inuu ilaahay iga qadin insha allah ilaa intee jeceshaa marka hawshan inaad sii wado hawshan waxaan jecel lahayba maba ku kalsooni wax kaleba shaqada inaan sii wataan jecel lahay gurigeeda inaan sii wato aan ciyaalkaygana baro baan jecel lahay insha allah waa dadkayga hataa waxaan jecel lahay dadka ciyaalkayga hataa inaan sii baro sababtoo ah shaqadan shaqa macaan wey waa shaqa aan qarash aan xoolo aan kugu bixin waa xan- wax lagaama rabo adeeg lagaama rabo waxaaga adigun baa iskale jaqa jaqa baadka ka soo qaadaysaa waa samaysanaysaa lacag buu ku weynayaaba saas wey hadda waxaa ku hor taalla ee, dhuxul iyo dab iyo waxaa ku hor taalla ee, marowxad bal waxaad iga wartaa qaabkan farsamada hadda waatan aad fiirsa anaa samaysa maratay dabkaas shaa usudaysa soo maratay haddeer haddeer ha saasaan u shaqaysanaynaa haddeer markaan basleeyo aniga ninkaas ayla garaacayo haddaan garaacaynaba manaha waa waa- waxay ku fiican tahay adiga waad- aad ark- soofahaasaan bedelaya gebigiis waan ka dhigayaa midi kaabankaasaan kala jeexaya kana aad kala jeexaya intaan ka jeexaya saas intaan kala dilacay baan ka dhigayaa midi ama waxaan doono baan ka samaysanaya waxaan doono ama gudan ha ahaato ama faas ha ahaato ama maaragtay wixii markaas ani maskaxdayda soo- Waxya- waxyaabaha ka samaysa marka xagee ka keentaada birahan waxaan ka soo qaataa geerashadan kasoo- geerashadan ka soo qaataa ee, ama lacaglaan baan ku helaa waxbagay waxbagay ma baxan mindi aad soofaysay oo af badan aad u samaysay oo qof ay sartay m- weli eed ma kaaga timi ma dadka mar walba maaragtay haddaad wax u samaysidna oo- oo aad sakiin aad u dhigtidna oo ay sarto way ku habaarayaan haddaad aflaan ka dhigtidna mar walba ku habaarayan lakin dadka aan way jecel yihiin dadka ma waxbay ma dhahan insha allah wax dhahan xasan oo farsamadaada ma rabnaa haddii hataa idhahda berisoonod aan faraaqa ma hadaa idhahda waxay leeyihin wayla wayla noo sameey xasanow waan ku qarsoonnahay saasay dhahan dhalinyaro badan baa shaqalaan ee ka cabata maxaa uga sheegi lahayd shaqadan dhalinyarada badan oo shaqada ka camaleysa waxaan leeyahay hore birtaas hala barto Fars- birtaas farsamo fiican weeye aad bay u fiican tahay hore nasabnimada waxa wax maaragtay oo lagu lagu- baalkii la- birta looga baxa maaha waxaan wixii aad u dhalatay in baad tahay- in baad noqonaysa- noqonaysaa haddaad qa- laandheero ka dhalatay laandheerahaas ka haw haddaad langaab ka hadlatay langaabka iska haw laakiin waxaa loo baahan yahay shaxaadka waa laga fiican yahay shaqaystaan leeyahay anigu Ee, xasanow waxaa ku hor yaalla midiyaal aad u tiro badan waxaad iga warantaa ee, imisa maalintiiba midi ee, soofaysaa ama ee, sakiimaysaa qamaysta ugu daran tahay qamaysta waxaa weye heer waxaan gaaraa yirahdo miya uma afayn kara idhaafiya allahay waa ka alla kama gaaray hawsha faraha ugu badan dadka hataa waa isku nacnaa qamaysta ugu badan qamaysta alxamdulilah rabb alcaalamiin ilaa aan daalo oo nafta ma kaa baxday ma kaa baxday aan idhahdo waa afaya ambiya ilaa ilaa farsa habeen amaan ku gaaraa ma jeceshaa shaqadan inaad sii barto dhalinyarada kale dhalinyarada intaan sii baran jecel carruurtayda inaan bara bana baaba dhalinyarada sida warka iska daaya carruurta anaan dhalay inaan baraan rabaa oo ku shaqaystaan baan rabaa ha dhalinyarada korka qofka kale oo dhalinyara oo rabo inuu bartana waa diyaar baan waa inaan baro qof al qofkii shaqalaan ama marata oo rabo inuu wax barto waa iimaan karaa waa baraya kaasina waa xasan yarow xasan oo wiil dhalinyaro ah ee magaalada boosaasana kaga xoogsada farsamada gacanta waxa uu u warramayey wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ee boosaaso cabdixakiin waa hagaaga jaamacow aynu warbixinada iyo barnaamijyada iyo weliba aynu intaasi kaga nasanno haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa dhegaystayaal idinku soo maqan codka fanaanada ekraan jaamac iyo weliba heesta guddi
Thank
waa hagaag dhegaystayaal jacaylkaygan guran godob oo ma qabo waa codka fanaanada ikraan jaamac dhegaystayaal iyo heestaydii guud aanu taasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda manchester city ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka ingiriiska kadib markii ay xalay afar gool iyo eber ku dardartay naadiga swansea city goolasha laba ka mid ah waxaa city siiyey xidigooda khadka dhexe david silva oo soo bandhigay ciyaar heerkeedu uu aada u sarreeyey goolasha kale waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah kevin debruyn iyo sergio aguero waxay ahayd guusheedii shan iyo tobanaad oo xidhiidh ah oo ay ka gaarayso ciyaaraha ingiriiska xilli ciyaareedkan kooxda manchester city waxay kow iyo toban dhibic ka sarreysaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee manchester united oo xalay hal gool iyo eber ku qaarijisay naadiga pownamouth goolka guusha waxaa saxiixay ciyaaryahan romelo lukaku tottenham ayaa usoo dhaqaaqday kaalinta afraad kadib markii ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda brighton ciyaaraha kalena leicester city waxay afar gool iyo gool ku qabatay kooxda southampton liverpool iyo west bromwich albion waxay ku kala baxeen barbardhac goola la-aan ah natiijo taasi la mid ah waxay ka soo baxday ciyaartii dhex martay xalay westham united iyo arsenal tottenham hotsbow ayaa laba gool iyo eber ku garaacday kooxda brighton and hof albion dhinaca talyaanigana kooxda a c milan ayaa gaartay wareega sideedda kooxood ee tartanka kooba itaaliya ee dalka talyaaniga kadib markii ay xalay saddex gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda hellas verona waxay ahayd ciyaartii labaad oo xiriir ah oo uu guulaysanayo macalinka cusub ee milan janaro gatuso goolasha ay ku badisay waxaa milan u kala dheliyey ciyaaryahanada kale ah suuso alesio romagnoli iyo cutrone guusha ay gaartay rosaneri ayaa qaabeynaysa ciyaarta loo yaqaano derbi milano sababtoo ah waxa ay wareega sideedda ay ku beegantay kooxda ay mataanaha yihiin ee inter milan labadan koox ayaa is arkaya toddobaiylabaatanka bishan disembar inter waxay talaadadii ragoorayaal shan gool iyo afar ay uga soo badisay kooxda yar ee bordenone ugu dambeyntiina kooxda real madrid ee dalka sbain ayaa gaartay faynaalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda aljaziira ee dalka isutaga imaaraadka carabta ciyaartan oo ka tirsanayd wareegga afraad ee tartankan ayaa waxaa goolka ku hormartay kooxda aljaziira waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka u dhashay dalka brazil ee lagu magacaabo romarino real oo koobkan qaaday sannadihii labada kun afar iyo tobankii iyo lix iyo tobankii ayaa waxaa goolka barbaraha u dhaliyey xidigooda christiano ronaldo halka goolka guushan uu u saxiixay laacibka garabka uga ciyaara ee greth bayle waa kulankii labaad iyo goolkiisii ugu horreeyey ee uu bayle real u dhalinayo tan iyo markii uu ka soo bogsaday dhaawac uu muddo la jiifay oo uu ka qabay lafdheerta real ayaa ciyaarta kama dambaysta ah la dheeli doonta sabtida soo aadan kooxda reer brazil ee jeremiyo dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal aanu intaa ku dhaafna haatanna mar kale aan milicsanno fanki waa heesta timadheer iyo codka halaasiga cabdicasiis iskalaaji
hableena tayadoodu tirmi mayso dub walbaan quruxdooda ka tilmaamay kama tegine dhaqankooda way tixraaceen hableena tayadoodu tirmi mayso dub walbaan quruxdooda ka tilmaamay allaa kama tegine dhaqankooda way tixraaceen tima udgoon tixgelinteedu taash weeye tima udgoon tixgelinteedu taash weeye taladeeda san in la qaato tusma weeye tima udgoon tixgelinteedu taash weeye tima udgoon tixgelinteedu taash weeye taladeeda san in la qaato tusma weeye tabashada qalbigayga ku tarmaysa adatuba laabto ku tallaalay tabantaabi tabantaabi naftanawga u tasawday naftanawga u tasawday tabashada qalbigayga ku tarmaysa adatuba laabto ku tallaalay tabantaabi tabantaabi naftanawga u tasawday naftanawga u tasawday
heestaasi tima dheer iyo weliba codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji ayaa dhegaystayaal gebagabo oo ahayd idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen jaamac buula jaamac yaani waa cabdixakiin maxamuud shuruucatan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
gabdhayeenna taariikhdoodu tegi mayso jidcan oo quruxdoodu tayaysan kama tire qalbigayga waan ku tiirshay gabdhayeenna taariikhdoodu tegi mayso jidcan oo quruxdoodu tayaysan kama tire qalbigayga waan ku teeshay